kulanka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi barre iyo madaxweyne ku-xigeenka dalka kenya rigaadi gashagua ayaa waxa uu maalintii shalay ahayd ka dhacay hoyga madaxweyne ku-xigeenka uu ka degan yahay magaalada nairobi waxayna kulankaasi uga hadleen sidii loo xoojin lahaa islamarkaana loo meelmarin lahaa qodobadii maalintii isniinta ay wada saxiixdeen labada dowladood maadaama labada dal ay ka dhexeeyaan dana badan soomaaliya iyo kenya ayaa waday labadii sano ee lasoo dhaafay dadaallo xoogan ay ku doonayeen sidii dib loogu hagaajin lahaa xiriirka labada wadan oo xumaa dhowrkii sano ee lasoo dhaafay taasoo ay sababtay murankii badda iyo khilaafkii u dhexeeyey madaxweynihii hore ee dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo sidoo kale madaxweynihii hore ee kenya uhuru kenyatta heshiisyo dhowraha ayay galeen soomaaliya iyo kenya inta badanna ma aysan fulin sababaha ay u fuli waayeen ayaa loo aaneeyey inay yihiin hay-adaha dowladda soomaaliya oo weli ku jira koritaan iyo isbedelada ku dhacay xukuumadaha oo keentay in mid kastaba ay gasho heshiis hor leh iyadoo aan dib u eegin heshiisyadii hore ee xukuumadihii ka horreeyey ay galeen haddaba maalintii isniinta ahayd ayaa labada dowladood waxa ay kala saxiixdeen heshiis iskaashi oo dhinaca amniga ganacsiga xuduudaha iyo waxbarashada kuwaasoo muhiim u ah labada wadan heshiiskan ayaa fududaynaya sidii labada wadan ay isku dhaafsan lahaayeen ganacsiga islamarkaana si wada jir ay uga wada shaqayn lahaayeen ammaanka xuduudda labada wadan heshiiskan dowladaha soomaaliya iyo kenya ay ku kala saxiixdeen kalfadhigii saddexaad ee guddiga wadajirkaah ee wadashaqaynta kenya iyo soomaaliya ee g c c ayaa waxa uu muuqdaa mid ka duwan heshiisyadii hore ay wadagaleen dowladaha soomaaliya iyo kenya waxayna iminka u muuqataa in kenya iyo soomaaliya ay ka go-an tahay inay yeeshaan iskaashi dheeri ah oo dhinacyo badan leh sida loo hagaajiyo diblomaasiyadda kobcinta nabadda iyo xasiloonida geeska afrika kenya iyo soomaaliya ayaa leh xuduud ballaaran oo dhan lix boqol iyo siddeetan iyo kow kilomitir waxaana ka dhexeeya ganacsi ballaaran iyadoo kumanaan soomaali ah ay ganacsiyo ku leeyihiin magaalada nairobi taasina ay muujinayso xiriirka soo jireenka ah ee ka dhexeeya labada wadan